wasiirka difaaca ee dalka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu maanta booqasho ku tagay magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya oo ay ku sugan yihiin ciidamada difaaca Kenya ee qaybta ka ah howlgalka ADMIS ee Midowga Afrika. Aadan Barre ayaa magaalada Kismaayo kula kulmay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. Caasho Ibraahim Aadan Caashuud ayaa booqashada wasiirka iyo arrimo kaleba waxay ka wareysatay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan. Ugu horreyna waxa ay weydiisay bal inuu ka warramo booqashada wasiirka difaaca ee Kenya uu ku yimid magaalada Kismaayo.
booqasho uu booqanayaa ciidamada admas ee kasoo jeeda dowladda kenya sectorada two iyo six ah oo ka howlgala jubbaland saad la socoto sector two waa ciidanka k e d f ta kenya oo admas koonfurta gadaceel waad ilaa iyo raaskambooni bay joogaan sector six oo ciidamada e n d f ethoopia iyo k d f oo kenya ka kooban baa iyagana saldhigooda kismaayo yahay marka wasiirka booqashadiisa waxay la xiriirtay booqashada ciidamadaas oo dabcan uu u hambalyeynayo sanadka cusub uu booqasho ugu yimid dasna hadee dasaad la socoto bilo ka hor xilka la wareega gaashaandhiga marka taas ayuu socdaalkiisa ku saabsanaa waxaad markaa ka warantaa maxamed sayid ilaa iyo hadda yays arkeen maamulka wasiirka markuu garoonka diyaaradaha sayid maxamed cabdulla xasan ee caalamiga ee kismaayo madaxweyne axmed oo u socday shirkii golaha wadatashiga qaranka ee muqdisho ayuu kula kulmay garoonka ciidamada uu soo boodayna qeybo kamid baaba saldhig ku leh garoonka marka qolka shirarka ee v i b da garoonka ku yaala sayid maxamed cabdulla xasan bay madaxweynaha jubbaland ku kulmeen halkaas ayay isku wareysteen oo maaragtay haddii mas-uuliyin isu timid oo derisna ah cadow midaysanna leh weeye markii wixii ina isweydiin kareen bay isweydiiyeen madaxweyne axmedna safkiisu sii watay wasiirkana booqashada ciidamadiisa ayuu ku dhex jiraa weli marka waxyaabaha ay labada mas-uul ka wada hadleen maxaa ugu waaweynaa haddaad mid iyo labo nooga soo qabato runtii marka de gaashaandhiga kenya aadan barre honorable aadan barre ducaal uu joogo wuxuu soo booqdayna socdaalkiisa ciidanka kenya ee admas qaybta ka ah uu yahay kow iyo laba iyo saddexba wax mudnaanta la siina oo laga hadlayo waa amniga xaduudaha iyo balninkii khawaarigtahaa si loola wada dagaalami lahaa iyadoo jubbaland hadda qorshaysanayso january waxay ka bilowda inay howlgalka gulufka nimankaa ka dhankaa ay bilowdo qeybta ay ka qaadan lahaayeen ciidamada admas oo k d f oo kenya waa laisla soo qaaday iyo dabcan sidii xoogaha loo wadaagi lahaa ee cadowgana laskaga kaashan lahaa arrinta inay joogto usii noqoteen ugu dambeyntii nabad loogu bixi lahaa oo kenyana u nabadgeli lahayd soomaaliyana ay nabad salka ugu dhigi lahayd waa tahay dhinaca kale maxamuud sayid kulanka soo socda ee la filayo inay yeeshaan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo hogaamiyayaasha maamul goboleedyada bal rajada kulankaasaad ka qabtaan iyo waxyaabahaad ka naawilaysaan haddaad wax nooga taabatid ayadana runtii kulanka kulan hore shirkii ugu dambeeyey golaha watashi qaranka ay ku ballameen bay ahayd jadwal ay samaysteen ajendaha ugu weynna uu ahaa in lagu lafaguro dhamaystirka dastuurka qabyada ah oo documentigii la wadaagay oo qolo walba la yidhi bal fikirkiina ka soo shaqeeya qodobada dastuurka oo loo kala qaybiyo saddex qaybood waajibaadka ay dowladda dhexe leedahay qodobada awoodda u siinayo oo laisla garto waajibaadka u gaarka ah dowlad goboleedyada qodobada awoodda u siinayo iyagana dhinac la dhigo iyo wixii in laga wada tashado la wadaaga ay tahay marka ajandaha ugu weyn kaasuu noqon doonaa sidii lagu ballamay dabcan waxaan ka hari doonin la dagaalanka khawaarista oo ololo xoog leh dowladda xasan sheekh inta ay timid madaxweyne xasan sheekhbe ay bilowday oo gobolada hirshabeelle iyo galmudugna horumar weyn laga gaaray koonfur galbeedii jubbalandna horiba dagaalka u socday laakiin hadda ay bilaabanayso january roobabkii dartood dib u dhac uu ku yimid qodobkaana waa laisla dhaqaajin doonaa laakiin ajandaha ugu weyn waa dastuurka marka waxaan rajaynayaa in horumar uu samayn doono qabyatirkii dastuurka oo muddo dheer lagu taagnaa wax badan laiskala fahmi doono kulanka goormaa marka qorshihiisu yahay inuu qabsoomo berrito berrita qorshuhu yahay maanta haddii wufuudi baa tegaysay sale maalin dib u dhac ayaa dhacay oo safarada ku saabsanaa marka inuu shaki berrita formaal la rajaynaya haddii alla maani hadda jubbaland baan joogaa kismaayan kaala hadlaya madaxweyne axmedna uuna matalaya inuu u joogaa laakiin xogta ugu dambeysan ka hayo inuu berri shirka furmi doonaan filaya haddii alla su-aal kale on jecelaha inaan ku weydiiye maxamuud sayid waxay tahay dhowaan shuban biyood ayaa laga soo sheegay dobley bal haddaad iyadan wax nooga taabatid shuban biyoodkaas laga soo sheegay dobley iyo bal haddii maamulka uu u dhabagalay oo uu ogaaday waxa uu shubankaasi yahay arrinta caashay waa run xanuunkaas waa jiray shuban biyoodka oo weliba takhaatiirta qaar ay yidhaahdeen haddee kaloorana kuma tilmaami karno shuban biyoodna waa ka xoog badan yahay toddoba boqol iyo shan iyo labaatan qof ayuu soo ritay dhimashada waa sagaal inta kalena waa intooda lix boqol iyo konton iyo sagaalna waa ka baxeen lix dameeyena hadda isbitaalkay jiifaan aad baa loola tacaalay hay-adaha w h o iyo wasaaradda caafimaadka jubbaland gacan weyn baa laga siiyey xafiiska ra-iisul wasaarahana deeq daawo oo nuxur laha ka timid marka waxaad moodaa in lala tacaalay oo hadda uu sii yaraanayo laakiin xanuunku sidaas ayuu ahaa hadda in la xakamay baad moodaayo ay yar tahay dhimashadana ay yar tahay dadka uu soo ridanayana ay hadda tiradooda hoos u dhacdo
kaasi waxa uu ahaa maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland wuxuu u waramayey caashe ibraahim aadan caashe cud